الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي تضباط من كتاب صور من حياة الصحابة humaama tubnu uhaalin saxaabiga la yidhaahdo humaamatu bnu usaal humaamatu bnu uthaal tarjamadiisi weeye hadaa maxaluhu wa mabxahuh yadribu wuxuu yeelayaa wuxuu ku soo rogayaa alxisaara cunaqabatayn aliqtisaadiya ee iqtisaadiga loo nisbeeyey dhaqaalaha loo nisbeeyey ayuu wuxuu yeelayaao ku soo rogayaa calaa qurayshin nimankii reer quraysheed la dhihi jiray yadribu alxisaara xisaarku waxa weeyaan go-doomin iyo cunaqabatayn ayuu yeelayaa xisaarka weliba go-doominta ay cunaqabatayntu waa mid iqtisaadiya aliqtisaadiya ee dhaqaalaha loo nisbeeyey ayuu yeelayaa calaa qurayshin reer quraysheed dushood fi sanati saadisati sanadkii lixaad lilhijrati ee hijrada cazama arasuulu rasuulku wuxuu go-aansaday salawaatullaahi calayhi calaa an yuwasica inuu waasiciyo nidaaqa dacwatihi dacwadiisa baaxaddeeda ilallaahina ilaahay dadka ugu yeerayo nidaaqa dacwatihi yeeridiisa baaxaddeeda ilallaahi uu ugu yeerayo alla xaggiis inuu waasiciyo dacwadaas baaxaddeeda ayuu nebigu go-aansaday oo casmi ku sameeyey calayhi salaatu wasalaam fa kataba nebigu wuxuu qoray amaaniyata kutubin sideed qoraal sideed warqadood sideed qoraal ayaa nebigu qora waa sideed dhambaal ilaa muluuki alcarabi carab boqoradeedii buu nebigu u qoray iyo walcajami cajam boqoradeedii carab iyo cajami qofkan carabiga aqoon cajami baa layska yidhahdaa hadduu doono carab ha u dhasho dayib amaba carabba uma dhalane waa ummadda kale wa bacatha waa diray nebigu bihaa warqadahaas ilayhim boqoradaasoo u diray yadcuuhum xaaluu nebigu ugu yeerayo fiihaa dhexdeeda warqadaha dhexdeeda uu ugu yeerayo ila alislaami islaamnimada warqadahaas waxaa ku qoran yeerid loo yeerayo boqoradaas islaamka loogu baaqayo oo loogu yeerayo wa kaana waxaa ahaa fii jumlati man dad jumladiis waxaa ka mid ahaa fii jumlati man dad jumladood dhexdooda waxaa ahaa kaatabahum nebigu u qoray humaamatu bnu uhaalin alxanafiyu waa qabiilada xanafiyada waa banu xaniifa ninkaa humaama bin uhaal la dhihi jiray ayaa raggii qoraallada loo diray ka mid ahaa oo raggii madaxda ahaaya walaa qarwa la yaab ma leh walaa qarwa yaab ma ma ahaanin oo fa humaamatu maxaa yeelay ninka humaamo la yidhaahdo qaylun waa nin boqor ah oo min aqyaali alcarabi carab boqoradeedii ka mid ah fi ljaahiliyati jaahiliga dhexdiisa alqayl almeliku waalra'iis baa la yidhaahdaa wabar mayaan dhahnaa dadka maaragtay ninka madaxda ah oo u duuban oo wuxuu hadalkan u dhow yahay manaadiqdan xagga ah ninka u duuban magacay u yaqaanaan oo innaga beddelkeeda ah qayl saas u dhowya waxa weeyaan waa nin boqor ah waa nin madax waaye ninkaasoo waa nin sare weeyo malaaq ah ninkaasoo ka mid ah min aqyaali alcarabi carab aqyaasheedii fi ljaahiliyati jaahiliga dhexdeeda madaxdiiba ku jiraa markaas qayl waxaaba loo yidhi oo loogu magacaabay idaa qaala qowlan nafad qowl markuu yidhaahdo horeu qowlkaas ka shaqaynaya waa la qaadanayaa wasayidun mar labaadna ninkaani waa nin mudana ah oo min saadaati bani xaniifata reer bani xaniifa madaxdeedii ka mida iyo mudanayaasheedii boqoradeedii almarmuuqiina ee farakutiriska ah wa melikun misna waa boqoroo min muluuki yamaama wadanka yamaama la yidhaahdo yamaama alyamaama boqoradeedii ka mida aladiina boqoradaasoo laa yucsaa aan la caasin lahum iyaga amrun amar aan la diidin waxa ay sheegeen aan la caasinin oo aan la diidin ayuu ka mid yahay intaasoo arrimoodba waxay keenayaan inuu ka mid noqdo ragga qoraalka loo dirayo talaqaa waa qaabilay humaamatu ninkii humaamo la dhihi jiray risaalata annebiyi nebiga warqaddiisii sala allahu calayhi wasalam calayhi salaatu wasalaam nebiga fariintiisii wuxuu la qaabilay wuxuu kula kulmay bimacnaa la qaabilay biziraayati xaqirid iyo walicraadi jeensashu warqaddii nebigu marka u timid si xaqiran xaqirid buu kala horyimid xaqirid iyo ka jeensi ayuu la qaabila wa akhadad waxaa qabatay hun ninkan humaamo ah alcizatu isla weyni alcizatu bilimi isla weyni yaa baa ayaa qabatay akhadat alcizatu bilimi qur-aanka waa yadii ku jirhay isla weyni dembi dartiis ayaa ninkan qabatay waa nin isla qab weyn buu ahaa kibir baa qabtay fa asamma wuxuu furaystay udunayhi labadiisii dhagood can samaaci dacwati alxaqi xaqa dacwadiisa maqlideeda iyo wal khayri khayrka dacwadiisa maqlideeda ayuu labadii dhagood ka furays waa iska dhaga tira wey asamma waa ka wuu ka wuu iska dhaga tira dhagahu ka furays uma innahu ninkaani rakibahu waxaa koray shaydaanuhu shaydaankiisii baa baa fuulay shaydaan baa ku saaran ma maqli jirin rakibahu shaydaanuhu shaydaankiisii baa koray shaydaankaa wax koraya fa aqraa shaydaankaas wuxuu ku diray hun ninkan humaamo ah biqatli rasuulillaahi nebi moxamed dilidiisa sala allahu calayh wasalam shaydaan baa sheeke u sheekeeye wuxuu yidhi maadishid moxamed iyo wa wa'di dacwatihi nebiga dacwadiisa aasideeda macahu nebiga maciisa la aaso dee barnaamijka cidda wadda haddii la dilo barnaamijkii meesha inuu ku haray noqonaysaa marka moxamedna maadishi dacwadan iyo baaqan uu dadka ugu yeerayana maamba lala aaso hala dhinto qabriga ha lala geliyo fada-aba wuxuu ku dada wuu dadaalay humaama wuu dadaalay yataxayanu isagoo fiirsanaya alfurasa fursooyin jaanisyo alfuras waxaa la yidhahdaa wakhtiga baylahda ah isagoo ku dadaalaya yataxayan isagoo fiirsanaya wakhtiyeysanaya alfurasa baylaha wakti ah oo lilqadaa'i soo uga takhalluso cala nebiyi nebi maxamed jaanis buu la gaadayay ou rabo inuu nebiga kaga takhalluso calayhi salatu wasalaam xataa asaaba ilaahu ka asiibo minhu nebiga khiratan si kada ah iyo qaflo jaanis aan layska jirin ee gaadid ah buu nebiga la raadin jiray wakaadad waxay sigatay tatimu inay taam noqoto fusho tatimu inay fusho aljariimatu faldembiyeedkii ashancaau ee foosha xumayd inay fusho faldembiyeedkii foosha xumaa inay fusho bay sigtay oo dilkii ah lowlaa anna axadda acmaami humaamata humaama adeeradiis mid ka mid a haddowsan hanaahu ka laabeen hanaahu ka laabeen can casmihi go-aankiisii humaame fii aakhiri laxdatin ilbiriqsiga u dambeeyey daqiiqadihii u dambeeyey nin adeeradiis ka mid a hadduusan go-aankaas ka bedeleen oo ka laabeen oo ka masaxeen waxay u dhowaatay inuu fuliyo wixii uu go-aansaday oo nebiga inuu dilo ah laakiin laxadaadkii u dambeeyey baa nin adeeradiis ka mid ah baa go-aankiisii macnaha ka bedelay oo yidhi jooji hawshaan fanaja allaahu ilaahay baa markaa badbaadiyey nebiyahu nebigiisii sala allahu calayhi wasalama min sharihi ninkaa sharkiisii ilahay baa nebi maxamed ka badbaashay laakina humaamata ninka humaamo la yidhaahdo idaa kaana markuu ahaaday qad kafa mid ka haray can rasuulillaahi nebi moxamed mid ka haray salawaatullaahi calayhi markuu noqdayoo sharkii kala haray fa innahu humaame lam yakufa kama harin oo kama reebtoomin can asxaabi nebiga asxaabtiisa iskama dayn hadduu nebigii iska daayey nebiga asxaabtiisa iskama dayn dhibaatadii buu sii wari xayu meeloo jacala uu gudagalay humaame yatarabasu inuu la koranayo bihim saxaabada jaanis uu dhibaato ku haleeshiiyo dhibta uu maagan yahay ku fuliyo buu saxaabada la fiirsan jiray xataa dafira ilaa uu ku guulaystay bicadadin tiro oo minhum saxaabada ka mid ah oo minhum saxaabada ka mid ah oo waqatalahum uu ka laayay shara qitlatin hay-atu diltii u faalxumayd qaab wax loo dila tii ugu liidatay buu ku laayay rag saxaabada ka mid ah faahdara الnabiyu nebi muxamed salى اllahu calayhi الsalaatu wasalaam ayaa hadur ka dhigay damahu ninkaa dhiiggiis nebig wuxuu yidhi ninka humaamo la yidhaahdo waa hadur weeyaan mubaaxu dam xalaalu dam hala dilo meeshii lagu arkaba cid loo haysa ma jiro dhiiggiisu waa bilaash ayaa la yidhi wa aclana nebigu wuu daahiriyey ama aclana nebigu wuxuu ku baaqay daalika arrinkaas fii asxaabi asxaabta dhexdiisoo kaga baaqay aliclaan hadda waxaa loo isticmaalaa waa warbixinada la faafinayo oo lagu baaqayo la shaacinayo aclana nebigu wuxuu shaaciyey oo ku baaqay arrinkaas in ninkaa dhiiggiisu bannaan yahay oo la dilo hadur yahay saxaabadaa laga dhex sheegay maaha nin iyo laba in gaar loogu sheegoo la yidhi ee haddaa aragtaan ee si guud baaba loogu baaq waa baaq caam ah lam yamdi ma tegin calaa daalika arrinkaas tawiilu waqtin waqti waqti dheer xataa cazama ilaa uu ka go-aansaday humaamatu bnu ufaali ninkii la dhihi jiray calaa adaa'i lcumrati cumrada soo gudashadeeda cumradu waa wax cajo badan sanadka o dhan bay joogtaayoo fursaddeedaa iska waasaca khayrkeedaa iska badan marka isaga welina ma islaamin gaaladaasna waagaas waa iska cumraysan jireen waa iska xajin jireen marka wuxuu go-aansaday inuu cumro aado fandalaqa waa tegey min ardi lyamaama dhulka yamaame la yidhaahdo ka tegey muwalliyan xaaliya mid u jeediyey wejhahu wejigiisa shadra makkata maka xaggeeda halkaa iyo maka buu wejiga saara walxaal huwa isagu yumanii nafsahu naftiisa oo ugu hididiilaynayo bidawaafi dawaafid ay dawaafto naftu xowlalkacbati kacbada hareeraheeda iyo wadabxi gowrac liasnaamihaa asnaamteeda uu wax usoo gowraco yumani wuxuu ugu sheekaynayey u tamanisiinaya macnaha oo u hididiilaysiinayay naftiisa inuu kacbadii tegi doono sheekada ka dhaadhacsaneed waxaay safarkan waa kuu hirgelayaa kacbadii baad tegaysaa waa dawaafaysaa asnaamtii meesha dhoobnayd waxbaa u gowracaysaa sheekadaasu iskugu sheekaynay wa baynamaa waqti wa baynaa waqti kaana uu ahaaday humaamatu humaame fii bacdi dariiqihi waddada dhexdeeda qariiban makaanan qariiban weliba meel u dhow min almadiina madiine isagoo ag maraya makana u socda nasalad bihi waxaa ku dhacday naasilatun mid ku dhacda arrin baa qabsatay taasoo lam taqac aan ugu dhicin lahu isaga fii xusbaanin xisaab arrin aan weligii xisaabta uusan ku xisaabtamin haddaa dhahdee lam taqac lahu fii xisaabin weligii hebel waxaas xisaabta kuma darsan wey weligiis wuxuusan xisaabta ku darsan ousan ku fakerin baa ku dhacday ninkii daalika arrinkaas waxa weeye anna sariyatan ciidan sahana oo min saraaya rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam salawaatullahi caleyh nebiga ciidamadiisa gaadmadaha ka mid ah taasoo kaanad ahayd taajuusu tii roondaynaysa khilaala diyaari daaraha dhexdooda warwareegaysa fajaasuu khilaala diyaari wa kaana wacdan mafcuula soo maha fajaasuu taasoo macnaha warwareegaysaoo socsoconaysa bimacnaa taduuru watatanaqal hadba meel u wareegaysa hadba meel maraysa khilaala diyaari ciidanka noocaas ciidankaasoo saasa maxay la wareegayaan ciidankan khowfan cabsi darteed min an yadruqa almadiinata madiine inuu ku soo guuro laga baqayo daariqun mid kusoo guura waxaa laga baqayay madiine kuwa shar wada inay kusoo guureeyaan habeennimo soo galaan ciidankaa roondada ayuu wareegayay oo amase yuriiduhaa an yadruqa almadiinata daariqun ow yuriidahaa inuu la doono muctadin mid muctadi xadgudbayaay madiina bisharin shar inuu la doono marka waxaa jidhay bay ka dhigan tahay daalika ana sariyatan daalika haabit arrinkaasi waa jiraa maxaa yeelay ana sariyatan ciidan oo nabiga ciidamadiisa ka mida sala allahu alay slam kaanad waxay tajuus tii wareegta khilaala diyaari maxay la wareegaysaa oo waardiyaha u haysaa khawfan cabsi liajligeeda ka baqayso min an yadruqa almadiinata madiina inuu soo galo kusoo guuro daariqun mid soo guureeya ow yuriidahaa muctadin yuriidahaa haa u madiina uu la doono muctadin mid xata laabay bisharin shar inuu madiino la doono oo cadow soo galo baa laga baqayay fa asarat isariyatu ciidankii sahanka ahayd waxay soo qafaalatay humaamata ninkii la dhihi jiray walxaal hiya iyadu laa tacriif aysan garanayn odaygii weynaa oo boqorka ahaa oo maalqabeenka ahaa ee qabiilada iyo deegaanka dhan maamuli jiray ee nebigu warqadda u diray yaa calayhi salaatu salaam inuu yahay ciidankaani ma garanayaan ciidamada muslimiintu waxba howlahaas ugama jiraan iyaga shaqaa loo dira ciidankaasi ninkaanay soo qabteen waa arrinta uusan xisaabta weligii ku darsan ciidan baa ku qaban doona adoo madaxa bay ahayd ciidankaasi markay soo qabteen wa atad waxay ula timid ciidankaas sariyadaasi bihi ninkii humaamo aha ilalmadiina madiinay la soo galeen washaddadhu waxay ku xidhay ciidankaa sahanka ay hu humaama ilaa saariyatin tiir usduwaane oo min sawaar min sawaari lmasjidi masaajidka tiirarkiisa ka mid a tiirarka usduwaanooyinka kuwaasaa la yihahdaa mid ka mid a bay ninkii ku xidheen ta soo qabteen muntadiratan xaalay tahay mid sugaysa ciidankaas gaadmadaay an yaqifa nebiyu nebigu inuu ogaado nebiga alkariimu wanaagsanaa sal allahu alay wasalam binafsihi nafsad ahaantiisa calaa shacni lasiiri ninkaan la soo qafaashay an yaqifa inuu ku dul istaago macnaha waxay ka dhigan tahay an yaqifa inuu ogaado nebigu markuu masaajidka yimaado ilaa nebigu masaajid ka maqnaan mayee inuu shaksiyadiisa nebigu u ogaado ninkaanu arko baabtiirka loogu xira la yidhaahdo ninkaana xalay la soo qabto wa an yaamura iyo nebigu inuu amro fiihi ninkan dhexdiisa biamrihi amarkiisa deedna nebigu markuu arko isagoo amar bixiyo yidhaahdo sidaa ha loo galo sidau dhaho baa loo gelayaa markaas halkaa bannaankaabaa lagu soo xiray masaajidka ah walamaa kharaja nabiyu nebigu markuu soo baxay calayhi salaatu wasalaam ila lmasjidi masaajidka u soo baxay wahama uu damcay bidukhuuli inuu galo fiihi masaajidka nebiga quruxda badan ra'aa wuxuu arkay nebigu humaamata ninkii la dhihi jiray marbuudan xaaluu yahay mid lagu xiray lagu qabiray fi saariyati uswaano tiir faqaala liasxaabi nebigu asxaabtiisa wuxuu ku yidhi halkaa kore uga muuqdo oo nebigu ku arkay ninka wuu gartay laakiin ma soo dul istaagin markaasu wuxuu yidhi atadruuna ma taqaanaan man akhadtum ninkaa soo qabateen faqaaluu waxay dhaheen laa maya yaa rasuula allah ma naqaan faqaala wuxuu yidhi haadaa ninkaani humaamatu bnu uhaalin weeye alxanafiyu fa axsinuu wanaajiya asaarahu mucaamaladiis ninkaa maxbuuskaa si wanaagsan ula dhaqma asaarahu yaa xirnaantiis bimacnaa mucaamalatahu xirnaanta maxbuus yahay mucaamaladaa la dhaqmaysaan wanaajiya o uma rajaca calayhi salaa slam nebigu wuxuu u noqday ilaa ahlihi nebigu gurigiisuba ku noqday faqaala wuxuu yidhi ijmacuu soo ururiya maa kaana cindakum wixii agtiinaayo min dacaamin cunaha waxaa cunno haysaan iisoo uruusha wabcaduu bihi u dira cunnadan markay soo uruusheen ilaa humaamata humaama bin uthaab ninkaa ha loo diro ninka maxbuusoo dee halkaa dhaxantaa lagu xiray weeyaan cunana a cunin ciidan baa soo qabtay horta marka koowaad deg deg xabiista loo asxaan sameeyo horta cunana ha la sii kuwii hayana waa lagala ballama waxa layidhi u wanaag sameeye uma amara nebigu wuxuu amray binaaqatii hashiisi in loo liso an tuxlaba lahu in ninkaa loo liso fi lquduwi aroortii iyo warrawaaxi galabka subaxmaal iyo galabmaal geela hasha ha loogu liso baa layidhi ninkaas hashii nebiga caanaheeda weeye qofkii cabo isagaa iska hanuunaya wa an yuqadama in loo hormariyo ilayhi ninkan labanuha caanaheeda hasha caanaheeda ninka hala siiyaa leeyahy waqad tama daalika arrinkaasi waa taam noqday kulluhu dhammaantiis shaqooyinkaasoo dhan waa la qabtay qabla an yalqaahu rasuulu nebigu intuusan la kulmin ninkaas salawaatullaahi calayh ow yukalimu isagoo aan la hadlin nebigu isagoo aan weli ninkaa lana hadlin lana kulmin baa shaqooyinkan la qabtay in si wanaagsan loola dhaqmo in cunadii guriga xaggiisa laga keenay loo keeno in hashaa loo liso subxii iyo galabkii shaqooyinkaasoo dhan intaan nebigu soo gaarin baa la sii qabta horta qofkii waa in loo asxaan sameeyo qofkii oo degan oo baragsharkiisii awooddiisii caradii ka degtayoo si fiican loola dhaqmayo gaajadii ka ba'dayo waa la rabaa inuu nebigu la hadlo calayhi salaatu wasalaam uma ina nabiya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aqbala waa soo qaabilay calaa fumaama yuriidu xaaluu nebigu doonaya an yast an yastadrijahu inuu ku sabaansabo ila alislaami islaamnimada sana yastadrijahu inuu ku sabaansabo oo macnaha jeclaysiiye wey islaamnimada istidraaj waaye ku soo dumo wa qaala nebi wuxuu yidhi maa cindaka yaa fumaama war fumaama war maxaa haysaa war bal war waa nin xihanoo odayoo haddee waddan dhan ka telin jiray waana xihan yahay war maxaa haysaa bal iska waran macaw barida wa qaala wuxuu yidhi cindii agtayda yaa muxamed khayrunba ah waaye ninkaani dee waa ninka saxaabada dhibaatada badan gaarsiiyado haddaa dhimanaysa dhareerka waa la iska duwaa la yidhi in la dilayo qiyaasayaa laakiin ma eed sheegana wuxuu yidhi arrintu waa fiican tahay bir khayr baa jira bir laakiin war baan kuu sheegi fain taqtul haddaad dishid ninkan kula hadlaya isagaad sheegaya taqtul waxaad dishay daa damin nin dhiig galay hadda ka hor nin dad laayaad dishay wixii saxaabo aan laayey bay uga dhigantay wuxuu saxaabo laayey buu garanayaa haddaad dishid nin dhiig u saaxiibah baad dish macnayaashii ka midta nin dhiig idinka daadiyey baad dish wain tuncim haddaad iska nicmaysato oo iska cafidinna tuncim waxaad u nicmaysay calaa shaakirin nin abaal gudi kara waa nin odaya hadallada in yaroo kooban bay sheegayaan oo murtidoo dhan hoos fadhido haddaad isii daysana dee nin abaal gala galaan ahay buu yidhi wain kunta haddaad tahay turiidulmaala nin xooladoona meesha aan ugu xirnahay madax furasho iyo xoolana fasal weydiiso tucdo waa lagu siinayaa minhu maalka maa shita wax allaale waxaad doonto wixii afka ku kala qaado waa lagu siinayaa fatarakahu rasuullah nebigu waa iskaga tegay sal al sl yowmeyni laba maalmood calaa xaalihi tabtiisa isagoo isagoo meeshiisa ku xiran nebigu waa ka tegay laba maalmood buu sii xirna yuutaa la waxaa loo keenayo loola imaanayo bidacaami cunadii iyo washaraabi sharaabki lama gaajaynayo lama ma garanaysaa sharaab la-aan ma dhacayso cunadii waxa la iskaga dejiyaa rabaa cunadii iyo sharaabki waa loo keenay wa yuxmalu ileyhi waxaa kaloo dhan kale loo soo qaadaya labanu naaqata hashi caanaheedii hashiina dhan kale uga socotaa geela waa la jecel yahay caanihiisaba uma jaa'ahu nebigu waa u yimid marka lau soo gaaray laba maalmood kabacdi faqaala wuxuu yidhi maa cindaka yaa humaama war bal iska waran maxaa agtaada fumaamo qaala wuxuu yidhi laysa cindii agtayda maaha ilaa maa qultu laka wixii aan kuu sheegay mooye min qabl horay warku waa iga kii hore shalay war ma kuu sheegay maalin dhoweyto macnaha war ma kuu sheegay intiibuu iga yahay hal kelimaan kuugu celin fain tuncim haddaad nicmayso cafidid tuncim calaa shaakirin nin abaal gudah oo aan doqon ahayn baad sii daysatay wain taqtulna taqtul daa dami taas haddii hadda dil dhacana gardarro maahee nin dhiig qaba baad disha wain kunta haddaad tahay marmar waxay dhahaan markay xadiidka fasirayaan muxadisiinta iyo wain taqtul haddaad dishidna taqtul daa dami nin hadha uu aarsan karoo laga dambeeyo oo baad dish wain kunta turiidulmaala haddaa xoole doonaysana fasal tucda minhu maa shit fatarakahu rasuula nebig waa ka tegay sal s xataa idaa kaana alyowmu taali maalinkaa maalinkii la xiriiray marku ahaaday jaa'ahu misna nebigu waa soo gaaray waa u yimi faqaala wuxuu yidhi maa cindaka yaa humaamahu war maxaa haystaa bal iska war faqaala wuxuu yidhi cindii maa qultu laka agtayda waxa wixaan horay aan kuu idhi in tuncim tuncim calaa shaakirin marka nicmadu soo hormarinaya oo dilka markii u horeysay dilkuu soo hormarinaya laakiin mararkan dambe kuwaana soo hormarinaya in tuncim tuncim calaa shaakirin wain taqtul waa tilaabada labaad taqtul daa damin wain kunta turiidu lmaala acdaytuka minhu waxaan kaa siinayaa xoolaha maa tashaau wax allaale waxaa doonto annagaa ilahay xoolo noo dhiibe wey reero tiro badan oo xoog badan boo ka dhashay waddan dhanna madax buu ka ah nidaamkiisoo dhan baa saa iska ah faltafat rasuullahi nebigu wuxuu fiiriyey sala allahu calayh wasallam ilahi asxaabi nebiga asxaabtii buu sidaa u milicsada oo daymooday wa qaala wuxuu yidhi adliquu sii daaya humaama laa ikraha fi diin weeye war ninka sii- sii daaya waay fafik fafiku faada labaad haddaan hoos dhigno fafiku fura wihaaqahu xirxirkiisa xarigiisa fura waadlaquuhu iskana sii daayay oo hadda hadda say u qoranta waxaa weeyaan fafakuu waxay sii daayeen wihaaqahu xarigiisii waadlaquuhu waxay fureen xarigiisii waadlaquuhu waana iska sii daayeen haadara humaama humaama waxuu ka tegey masjida rasuulilah nebiga masaajidkiisi sal alla alay slm meesha ku xirnaa waa ka dhaqaaqay wamadaa waa socday xataa idaa balaqa markuu gaaray naklan geetimireed oo fii xawaashi lmadiinati madiina darafkeeda ah alxawaashi waa geesaha geesta madiina waa meel beera waa meel beera badan oo geetimireed badan madiinadu halkaa markuu marayo qariiban makaana qariiban weliba meel u dhow min albaqiic waa baqiicdaasi waa buqcad oo madiina geeskeedaado geed geeda badan markii dambese waxay noqotay maqbara dufina fiiha kaiiru min asaxaaba wax tirada ka bato saxaabaha toban kun iyo wasiyaad alwaas saxaabatu rasuul ah calayhi salaatu wasalaam jannat lbaqiic baaba loo yaqaanaa waa baqiiculqarqad baa la yihahda halkaas markuu marayo kaasoo makaankaasoo fiihi dhexdiisa maa un biyo yihiin anaaqa wuxuu arumay fariisiiyey raaxilatow daabadiisii cindahu agtiisa neefkiisiibuu halkaas joojiyey watadahara wuxuu dahaaro qaatay min maa'ihi makaanka biyihii ku jiray fa axsana wuxuu wanaajiyey duhuurahu dahaaro qaadashadiisii uma caada waa noqday adaraajahu raadkiisii ilalmasjidi ugu raad ah masaajidkiibuu kusoo noqday raadkiibuu dib u qaaday raadkiisii buu dib u soo qaaday caadda waa noqday ila lmasjid adraajahu raadadkiisii ila lmasjid masaajidka xaggiisa ugu raad ah famaa in balaqahu ma soo gaarin masaajidkii xataa waqafa ilaa uu dul istaagay calaa mala-in jamaaco oo min almuslimiina ah wa qaala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allahu washhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh buu ku dhawaaqo waa ninkii dhowrka beri xirnaa uma اtajaha wuxuu u jihayso wejiga saara ilaa rasuulilahi nebi maxamed meeshuu joogay sal l sl wa qaala wuxuu yidhi yaa muxammadu wallaahi baan ku dhaartay maa kaana ma ahayn calaa dahri اlardi dhulka dushiisa wejhun weji abqadu ilaya la iiga nacay badan yahay abqadu ilaya la iiga carab badan yahay min wejhika wejigaada wejiga wejigaada weji aan ka nibcahay dhulka dushiisa ma saarnayn waqad asbaxa wejhuka wejigaadu wuxuu noqday maanta axaba alwujuuhi wejiyaasha kan loogu kalgacal badan yahay kullihaa hoos dhig dhammaanteed ilaya aniga inta weji ah waxaa weeyaan wejiyadaada wejigaadaan maanta ugu jecla ayib wa wallaahi baan ku dhaartay maa kaana diinun diini maysan ahayn abqada ilaya mid loo carab badan yahay xaggayga min diinika diintaada diinaha taadaan ugu nabca fa asbaxa diinuka diinkaadu wuxuu noqday axaba diini diinkan loogu kalgacal badan yahay kullihi dhammaantiis ilaya aniga xaggayga wa wallaahi baan ku dhaartay maa kaana beledun magaalo ma jirin beled ma ahayn abqado mid la carab badan yahay ilaya xaggayga min beledika magaaladaada qofkaa haddii balaaya ku shaqaysanayso qof hebel meeshuu joogo magaaladiisu iska nabcaanaya diintiisu iska nabcaanaya waxaa waxaasoo dhan baan la tusaynin magaalada baa magaalooyinka ugu nabcaaba yidhi faasbaxa beleduka beledkaadu wuxuu noqday axaba albilaadi magaalooyinka kan loogu kalgacal badan yahay kullihaa dhammaanteed ilaya aniga xaggayga uma ardaf wuu fangeliyey qaa'ilan xawli hadalka hadal buu sii raacshay wey muxuu yidhi laqad kuntu waxaan ahaa asabtum mid asiibay fii asxaabika asxaabtaada daman dhiig asabtu mid galay fii asxaabika daman asxaabtaada dhiig baan ka gala asxaabtaada waa layn jiray bay rag baan laayey fama aladii kii waa maxay tuujibuhu aada ugu waajib yeelaysa calaya dusheeda maxaa layga rabaa dadkan laayey maxaa maanta layga rabaa aan ku badbaadi karaa isla markiiba ninkii iimaankii baa inta taabtay inuu xaq baxo buu doonaya faqaala calayhi salatu slam nabig wuxuu yidhi laa tafriiba wax canaana ma ahaanin laa lowma calayka wey calayka dushaada yaa humaama fa ina alislaama islaamku yajubu wuxuu dumiya oo baabi'iya oo gooya maa qablahu wixii ka horreeyey buu tirtiraa yajubu bimacnaa yaqdacu maa qablahu wayamxuuhu wuxuu tirtiraa wixii ka horreeyey baabahbu ka dhigaya yahdumuna waa jidha wa basharahu nebigu ninkaa wuxuu ugu bishaareeyey bilkhayr alladii khayrkaasoo katabahu llaahu ilaahay u qoray lahu isaga biislaamihi bisababi islaamihi islaamidda u islaamay darteed khayrka ilaahay siiyey ayuu u sheegay fambasadat waxaa fiday asaariiru humaamata humaama ninkii la dhihi jiray jiitimihiisa asaariir ma taqaanaa wejiga marka qofku saa yidhaahdo meelaha laalaabkaas dubkaas saas deligaha noqonaya asaariir baa la yidhahdaa jiitimana waa la dhahay jiitimo marka jiitimihii wejiga baaba nuuray ninkii la dhihi jiray humaa markii la yidhi wax lagaa rabo ma jiro wa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay la usiibanna asiibeen oo asiibeen min almushrikiina gaalada adcaafa maa shay jibjibaarkiis asabto aan asiiba min asxaabika asxaabtaada asxaabtaada intaan gaarsiiyey jibjibaarkeed baan gaalada kaasoo horjeeda hadda gaarsiinayaabay wala adacanna dejiyeen nafsii naftayda iyo wasayfii sayfkayga iyo waman maci dadka macaygaaba fii nusratika adiga uhiilintaada iyo wa nusrati diinika diinkaada uhiilintiisa isla markiiba dhinacii kaleu ka soo jeensaday gaaladii buu rabaa inuu la jihaado uma qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah inna khaylaka fardahaadi akhadatnii waa isoo qabsato way soo qafaalat walxaal ana uriidu lcumrata cumra aan u socdo horta markii hore aniga laysoo qabto cumraan u socday bay koow famaadaa taraa maxaad aragtaa an afcala inaan sameeyo dee nin waxaan ahaa camal ku dhex jiray faqaala calayhi salatu slam wuxuu yidhi nabiga imdi orod aad liadaa'i cumratika cumradaada gudashadeeda walaakine calaa shircati illaahi ilaahay waddadiisa ku gudo iyo wa rasuulih wa kaas شircaة اllah wa rasuulih wa shircati rasuulih rasuulka diintiisa wadada ilaahay ogol yahay iyo rasuulka kusoo cumrayso sidaas samee baa li wacallamahu nebigu wuxuu baray ninkaas maabuu baray yaquumu bihi oo u qumayo oo min almanaasika acmaal ah acmaasha ka horeysana waa loo sheegay waxaa samee waxaa samee waxaa samee baa li madaa waa tegay humaamatu ilaa gaayati ujeedkiisa yoolkaas waa ujeedkiisa dantiisi wey xataa idaa balaqa markuu gaaray badna makkata maka dooxeeda caloosheeda waqafa waa istaagay bibadni makkata min bacdi waxaa weeyaan waa maka togaasi ku taallaayo markuu halkaa gaaray waqafa waa istaagay yujaljilu isagoo dhawaaqaya bisawtihi codkiisa codkii alcaalii sarreeyey qaa'ilan xaalaya mid ku qowlay markii halkaa uu ka daadegey waaba iska qayliya waa dhawaaq muxuu leeyahay labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak meesha waa xajka inaa joognaa maadaama waxaa meesha ka dhacday waa talbiyada la qaado waa shicaarka xujayda iyo muctamiriinta maa sha allahu kaana wey waa arrin cajab badan waa towxiid marka kuwa gaaladaabaa iyagu inta hore markay soo qaadaan bay wax ka waxbay waxbay waxbay ku dardari jireen tanaa lagu bedelay labayka ku ajiibay oo ku ajiibaya allaahumma allahayow labayka hoy ku iri oo ku ajiibay labayka ku ajiibay laa shariika lak ilaahayow mid kula wadaagsada ma jiro oo wax kula leh labayka ilaahayow ku ajiibay ina alxamda mahad wanicmata nicmo laka adaa iska leh wlmulkana laka adaa iska leh laa shariika lak marka iyagu markay halkaa marayaan kuwa gaalada ah bay waxay dhihi jireen laa shariika lakadaa markay marayaan bay wax ka soo reebi jireen waxay dhihi jireen ilaa shariikan mooyaane hal shariig mooyaane oo huwa lak isagana adigaa leh tamlikuhu wamaa malak waxaasay ku dardari jireen adaa milkisan isaguna kuma milkisna kaasunbaa shariig kula ah waxaasay akrin jireen waa la joojiyey ninkii waa ku dhawaaqay meeshana lagamaba ogola dadka jooga maba ogola kelimadan inay maqlaan allaahuma ilaa iyo labaykadan iyo laa shariika laka iyo gaalada meesha deganoo maka haysata maba maqli karaanba waa dab iyo baasi fa kaana wuxuu noqday ninkan la yidhaahdo magaciisa fumaama awala muslimin muslimkii u horreeyey oo calaa dahri lardi dhulka dushiisa saaran kaasoo dakhala makata maka gala mulabiyan xaal mid talbiyeysanayo labayk allahuma labayka leh kow isagaa nool waa waagaas samicad qurayshun quraysh waxay maqashay sawta talbiyati talbiyada codkeeda talbiyaday maqleen fa habbat waa booday fahabat waa baraarugtay ama fahabat waa booda waa isku mid muqdabatan xaalay tahay quraysh mid la carogeliyey madruucatan xaalay tahay mid la argagax geliyey caro iyo argagax baa ka qabtay dhawaqa ay maqleen wastallat isuyuufa seefihiina galkay kala baxday min min agmaadiha galalkeedii bay seefihii quraysh kala soo baxday waa la soo yaacay watajahad waxay soo aaday u soo jihaysatay naxwa sawti sawtkii xaggu ka yeedhay bay soo aadeen litabdisha inay qabato bi haadaa kaas alladii kaasoo iqtaxama jiiray calayhaa dusheeda quraysh cariinahaa godkeedii ninka godkeedii ku jiiray maanta iyagoo godkoodii jooga macnaa gurigoodii talbiyo ku qaaday ee ku dul dhawaaqay ayay soo aadeen cariinahaa godkeedii walamaa aqbala alqowmu qoomkii markay soo qaabileen calaa humaamata ninkii humaame la dhihi jiray waa qoladii seefaha wadatay diintu wax badan bay soo madhaye rafaca sawtahu codkiisibao kor ugu sii qaaday bitalbiyati talbiyadii ma baqi waa ninaan baqayn geesi baa la yidhaahdaa walxaluwa yanduru ilayhim ou fiirinayo waa nin odayo la yaqaan bikibriyaain si isla isku kalsooni aan isla weynin nimankan gaaladaas saasoo ilba ka faashan mayo waxuu u fiirshay si uusan kala jeclayn fahamma fatan faacil uga dhig mid dhallinyaraabaa wuxuu damcay oo min fityaani qurayshin quraysh dhallinyaradeeda ka mid ah an yurdiyahu inuu ku niishaabo bisahmin leeb bahal hootaa leeb an yurdiyahu inuu ku halaago bimacnaa an yurdiyahu inuu ku dilo bisahmin leeb nin dhallinyaraha oo dhallinyaradu waa iska fudud yihiin qaarkoode baa wuxuu damcay inuu macnaha usoo dhex marsho hal leeb fa akhaduu calaa yadayhi kuwii la socday baa gacnaha qabtay ninkii warbal naga joog wa qaaluu waxay dhaheen wayxak hoogaada wayxak liibaantaaday ka dhigantay ataclamu ma taqaan man haadaa ninkaan wuxuu yahay ilaa awal codka keliya la maqal ninkii waa la gartay waa nin dhanoo waddan dhan haysta oo wadan dhan boqor ka ahaa oo wabar dhan ah ninku weeyaan oo la yaqaan war ma taqaan baa la yidhi ninkan innahu humaamatu bnu uthaal weeye melikul yamaamati yamaamo boqorkeedi wey ninkaan wallaahi bay dhaheen iyagii bay hadlaya in asabtumuuhu haddaa ku asiibtaan bisuu'in xumaan qadaca qowmuhu qowmkiisu waxay naga goynayaan cannaa xaggeenna almiirata raashinka cunno dambe bucsharo iyo badeecad dambe noo imaan mayso makana waxba kama baxaan makana waxba kama baxaan marka wa amaatuna waxay noo dilayaan qoomkiisu waa waddada noo furan keliya juucan gaajo gaajay nagu laynaya wax kale haddaysan samayn cunaqabatayn iqtisaadi ah soomaynaan samayn ciwaankeedi bay samaynayaan waaya uma aqbala alqowmu qoomkii waxay soo qaabileen calaa humaama bacda an acaadu intay ku celiyeen asuyuufa seefihi ilaa aqmaadiha galalkeedi waa waa dadkii dee ninaan lagu ordi karin baa jira hal mar baa galalkii baa lagu ceshay seefihi waqaaluu waxay dhaheen maa bika war maxaa kugu dhacay yaa humaama hadal bay arrintu noqotay waryaa war maxaa kugu dhacay asabowta mayaad bidcowda oo wataragtama waxaa ka tagtay diinaka diinkaadii iyo wadiina aabbaa'ika aabbayaashaa diintoodii mayaa ka tagtay xaggee u iilatay ma iilatay faqaala wuxuu yidhi maa sabowtu taa u socotaan ma samayn ma iilan oo ma bidcoobin walaakina anigu ittabactu waxaan raacay khayra diinin diin midda ugu fiican ittabactu waxaan raacay diina muxamadin nebi moxamed diintiisa sala allahu calay wasalam uma ardafa wuxuu fangeliyey kusii daray yaquulu xaalu leeyahay uqsimu waan dhaaran birabbi haada albeyt gurigan kacbada ah rabbigiisaan ku dhaartay innahu shaniye laa yasilu inuusan idin soo gaarayn ilaykum xaggeenna bacda cawdatii noqoshadayda dabadeed ilal yamaama meeshaan ka imid haddaan nabad ku tago xabbatun hal xabad oo min qamxihaa qamadigeeda ah sarreenkeeda ah inuusan idiin imaanayn waa waxay ka baqayeen aw shay-un hal shay oo min khayraatiha khayraadkeeda ah inuusan idiin imaanayn xataa tatabicuu ilaa aad ka raacaysaan muxamadan nebi moxamed can aakhirikum ilaa kiina ugu dambeeya xataa qaarkiin ma rabo kulligiin ilaa nebi moxamed raacaysaan cunaqabatayn dhaqaalaan idinku samaynay go'doomin waana ogyahay nimankan meel kale wax uga imaanaya inaysan jirin ictamara humaamatu bnu ufaal waa iska cumrays qaabkee u cumrays calaa mar aan aragti oo min quraysh calaa mar aragti toos iyadoo loogu jeedo saa loo daawanay nin la hadli karo usan jirin oo min qurayshin ka at buu cumradii la yimi kamaa amarahu rasuul siduu nebigu amrayba salawaatullahi caleyh an yactamira qaabkii nebigu ugu soo sheegay waagii hore uu soo xirtay dee muslim ma ahayn ee qaabkii dambe nebigu ugu sheegay isagoo u cumraysanaya ayuu cumradii la yimi qaabkaasuu cumraystay wadabaxa wuxuu gowracay taqaruban alla dhowaansho darteed lilaahi ilaahay u dhowaanayo buu xoolo gowracay laa lil asnaami asnaam waxba uma gowracin laa lil ansaabi ansaab iyo wal asnaami midna uma gowracin waayo al ansaab waa midda hore waxaa la yidhahdaa maa cubida min duuni illaahi min tamaathiila wa naxwiha iyo asnaam bas waay ayib sidaas baa dhacday wamadaa waa tegay ilaa bilaadihi waddankiisibuu aaday fa amara qowmahu qowmkiisibuu wuxuu amray an yaxbisuu inay ka xayiraan xabisid waa xayirid almiirata raashinka can quraysh quraysh wuxuu yidhi raashin looma beecgeyn karo fasadacuu waxay u hoggaansameen fasdac bimaa tumar soomahay fasadacuu waxay u hoggaansameen biamrihi amarkiisii wastajaabuu lahu waana yeeleen waxabasuu waxay xabiseen oo joojiyeen khayraatihim khayraadkoodii can ahli makay ka joojiyeen akhada alxisaaru go-doomintii waay akhada wuxuu gudagalay alxisaaru go-doomintii alladii go-doomintaasoo xisaarkaasoo faradahu uu yeelay humaamatu calaa qurayshin uu yeelay wuxuu gudagalay yashtaddu inuu darnaanayo shay-an fa shay-an tartiib tartiib dee nimankii markay asbuucan raashin u imaan waayo kii ka dambeeyey u imaan waayo maalinta ku xigta u imaan waayo waxa weeyaan akhada hadda bimacnaa wuu qabtay waxba ha dhihin akhada alxisaaru go-doomintii waxay ku dhaqaaqday alladii kaasoo faradahu humaama humaama uu dul saaray calaa quraysh yashtaddu shay-an fa shay-aa inuu darnaanayo hadba ka soo darayo fairtafacat alascaaru ascaartiibaa cirka isku shareedhay irtafacat alascaar ascaartii waa qaaliyood ilaa haddaan alaabta magaalada soo gelin waa qaaliyoobayaan waa ganacsatada waa yaqaanaan wafashal juucu gaajaa faaftay fi nnaasi dadkiina gaajaa ku gaajaa ku dhex faaftay washtadda calayhim waxaa ku darnaaday alkarbu kurbadii xataa khaafuu ilaa ay ka baqeen calaa anfusihim naftooda u baqeen iyo wa abnaa'ihim wiilashoodii min an yahlikuu inay halaagsamaan juucan gaajo cinda daalika arrinka agtiisa bay katabo usoo qoreen qoraal ilaa rasuulilahi nebi maxamed nimankii maka joogay warqad bay soo qoreen nebiga u dirayaan ninkaan lama hadli karaane ninkaa waa ninkii wiilku damca inuu dilo oo oday xanaaqsan oo waxa weeye hub loola baxay isaga ma dirayaan nebiga warqad u direen sal alla alay slam yaquuluuna xal leeyihi inna cahdanaa aqoontannada bika adiga aan ku naqaanay annaka adigu tasiluraxima bay ahayd waxaan kugu naqaanay waxaan kugu ogeyn inaad qaraabada xidhiiriso wa taxudu dadka ku booriso calaa daalika qaraaba xidhiirinta wa haa anta hadda adiguna qad qadacta waxaad geysa arxaamanaa qaraabanimadeenni faqataltal aabbaa aabbayaashii waxaa ku laysa bisayfi seef wa amatta waad laysay al abnaa'a wiilashana biljuuci gaajo amatta waa layn kale waxaad ku laysay al abnaa'a wiilashana biljuuci gaajo aabayaashoodna seef baa lala dhacay wa ina humaamata binu uthaal waxaan warqadda kuugu sheegaynaa ninka humaamo binu uthaal la yidhaahdo qad qadaca cannaa wuxuu naga gooyey miiratana raashinkanagii wa adarra waana dhibay binaa ninkaas annaga waay miiratana wanamiiru ahlana wanaxfadu akhaana soo mahay waxa weeyaan waa soo miiraysigaas waa raashinkaas kaltanka ah fain ra'ayt haddaad u aragto an taktuba ilayhi inaad warqad u qodha ninkaas oo aad ugu sheegto an yabcaa ilayna inuu noo soo daayo an yabcaa ilaynaa inuu noo soo diro dee waxa weeye tarjama xarfiya lama rabee an yabcaa ilaynaa inuu noo soo daayo bimaa naxtaaju ilayhi waxaan u baahannaha noo soo fasaxo fafcal samee haddaad awoodid warqad u dir ha nooga soo wareego ha noo soo fasaxo bucsharada iyo badeecada iyo raashinka fakataba calayhi salatu slam nebi ilaahi wuxuu u diray ilaa humaama warqad bian yudliqa lahum inuu usii daayo miiratum raashinkooda fa adlaqaha waa usii daayay dalla humaamatu bnu uthaalin wuxuu ahaaday mamtadat bihi lxayaatu intuu noolaa intii noolalila taagnayd wafiyan mid oofinaya lidiinihi diintiisa xaafidan nin ilaalinaya licahdi nebiyihi nebigiisa ballankiisa falama iltaxaqa rasuulu nebigu markuu haleelay calayhi salaatu wasalaam birafiiqi laclaa rafiiqi sare oo nebigu dhintay wadafiqa alcarabu carabna guda gashay yakhrujuuna inay ka baxaan min diin illaahi ilaahay diinkiisa zuraafaatin xaaliyihiin jamaca jamacaad carabtiina iyagoo diinta ilaahay ka baxaya jamaca jamaca iyagoo ah iyo wawixdaana halhal kow kow halhal iyo jamaca jamacaba markii la arkay carabtii diinta uga baxday nebigiina dhintay waa carabta qaarkeeda waa ku irdoobay oo waqaama musaylimat lkadaab musaylimat lkadaabna istaagay fii bani xaniifata waa isku qabiilo musaylimat lkadaab qabiiladii reer bani xaniifa ka dhex kacay humaama binu thalna waa reer bani xaniifa ma ogtahay ninkan waa kii nebinimada sheeganaya musaylimuhu nebigu waa dhinta abubakar baa meesha yimid musaylima reerkii ka dhex kacay yadcuuhum xaal ugu yeeraya ilal iimaani inay rumeeyaan bihi isaga oo musaylamo ah ninkan wuxuu leeyahay maxamed dhimay aniga ay rumeey anaa nebi ah buu leeyahay markaas waqafa waa istaagay humaama ninkan humaamo ahaa fii wejhi musaylimo wejigiisu istaagay wa qaala liqowmihi qowm waa ka hor yimid wey wejigiisu istaaga waa maxay waa ka hor tegey wey wa qaala liqowmihi wuxuu ku yidhi yaa bani xaniif qabiiladiisi wey isku qabiilo reer bani xaniifow iyaakum idinka iyo waxaan idiinkala digayaa wa haada alamra amarkan almudlima mugdigaah alladii amarkaasoo laa nuura fiihi wax nuur aan lahayn idinka iyo arrinkan bilaa nuurka ah baan idiinkala digayaa war wuxuu nuur male ma maqli jidhe nuurba male qolooyin isku sheeg sheegaa jiri jiray fulaan nuur ma leh waxa weeyaan amarkan bilaa nuurka ah iyo idinkaa idin kala digaya innahu amarku amarka u celi wallaahi la shaqaa-un wa ayaan daro shaqinimo oo katabahu llahu ilaahay ku dul qoray caza wajal calaa man duul akhada qaata bihi amarkaas oo minku idinka idin ka mid ayaan daro lagu dul qoray weeye qofkii qaata beladan maanta qofkii raacay nebi maxamed baa haddeer dhintay rasuulkii ilaahay ahaa mid kaloo haddeer jeexan ka soo booday qola inay nebinimo u raacdo waa ayaan dar nebigiiyaa sii muuqda calayh salaa slam abubakar oo khaliifka koowaad aba joogaba wa balaa-un waa ibtilo bay calaa man qofkii lam ya'khud bihi aan qaadan qofkaan qaadan sidaa annagoo kalena waa nala itixaamaya bal waxaan samayno bal waxaan samayno baa nala itixaamaya waay uma qaala wuxuu yidhi yaa banii xaniifata reer bani xaniifow inahu shaaniye laa yajtamicu nebiyaani laba nebi kuma kulmaan fii waqtin waaxidin hal waqti dee labadii nebiga qur-aanku sheego sidii nebi muuse iyo nebi haaruun oo kale laga hadli maye laba nebi oo nebi kasta iskii loo soo diro qolo kale yaa saas marka waqtigan laba nebi kuma imaan karin waay nabi nabiyullaahi ibraahim markuu joogay nabiyullaahi luudna waa jooga innaa ursilnaa ilaa qowmi luud intay kusii hoydeen bay waxay dhaheen waxaan u soconnaa halkaanaan u soconnaa taa oo midda laga hadlaya waxaa weeyaan labadan dacwo oo laba nebi oo saas kale ah wa inna muxammedan nebi muxamed rasuulullaahi rasuulka ilaahay weeye laa nebiya bacdahu wax nebioo ka dambeeyana ma jiraan walaa nebiya nebina muusan ahaan yushraku macahu mid wax lala wadaajiyey nebi maxamed nin la yihi nebinimada la leedahay ma jiro bay oo nebinimada lala wadaajiyey rasuul ka dambeeyaa ma jiro nebi ciise markuu yimaado diintii nebi maxamed buu ummadda u sharxayaa ku hogaaminaya ku wadayaay risaaladiisa horay u socoto injiil baa loo soo dejiyey waa soo qaatay waqtigiisa aakhiru xayaatihi baa markaan dambe ummaddaan hogaaminaya uma qara'a calayhim wuxuu ku dul akhriyey humaama binu ufaal xaamiim tanzilu lkitaabi min allaahi alcasiizi alcaliim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير adaa loo isticmaali jira waa tilmaamaha kitaabka soo dejintiisu inay ka ahaatay allaha min allah allihi alcasiiz allaha alcaliim allaha aafiridambi allaha kaafiri dembi ah waqaabili tawbi ah towbadda midka aqbala shadiid ilciqaabna ah waxaa sifaadkiibaa mar waa lagu cabsi gelinaya marna waa lagu rajo gelinaya waa kaafiri dembi waqaabili tawb misna waa shadiid lciqaab waa bidowl ilaahay weeyaan nicmayn iyo barwaaqayn alla iska leh laa ilaaha illaa huwa ilayhi lmasiiru xaggiisa un baana marjicu ahaado uma qaala wuxuu yidhi ayna aaway kalaamullaahi ayna xaggeebau ahaaday kalaamullaahi ilaahay hadalkiisu haadaa kana haddaan akhriyaya min qowli musaylimata musaylima hadalkiisa musaylima isna wuxuu halkaan la taagan yahay waxbaa laygu soo dejiyaado waxbaan akhrinayaa oo qur-aan ruwa ah wuxuu leeyahay war hadalka ilaahay sidaas u macaan ya iyo waxa musaylima markii dhowta akhrinayay xaggee isku jooga mawaynaan wax garanayn musaylima muxuu yidhi yaa bifdacu niqii maa taniqiina la sharaaba tamnaciina walalmaa tukadiriina waxaasou wuxuu uga dhiga diin quraafaadka ah wuxuu leeyahay difdacu waa rahya balaayo niqii rahyaho iska qayli ba yidhi ma taniqiina intaa qaylin ka dhig la sharaaba sharaab tamnaciina cidna uma diidi ka dhig rah waxa meel laga cabayo cidna uma diidi walal ma ana tuka diriina biyana calow kama dhigi ka dhig biyo ma qasdid ha biyo ma qasti ka dhig waxaas maxay yihiin macnana male faa'iidana male iska shee ka hadayaana wey waxay tahay ma jirto war qur-aankan akrinaya maydnaan arkaynin xamiim tanzilu lkitaabi min allahi alcasiizi alcaliim gaafiri اdanbi waqaabili اtawbi shadiidi اlciqaabi di طawli laa ilaaha ilaa hu laa ilaaha ilaa huwa ilayhi اlmasiir war qur-aankaas iyo waxaa ninkaan hadda sheegaya war waxaas wax isku imaan karaa bay uma njaaza wuxuu la dhaqaaqay wuxuu la go-ay injaaza wuxuu la go-ay biman duulkii baqiya haray cala lislaami islaamnimada ku haray oo min qowmihi tolkiisa ah umaama dadkii tolkiisa ah islaamnimada ku harsanaa buu la dhaqaaji wamadaa waa tegey yuqaatilu isagoo xaaluu la dagaalamayo almurtadiina kuwa cadceedsaday isagoo la dagaalamaya jihaadan jihaad darti fii sabiili illah ilahay wadiisa isagoo kula dagaalaya iyo wa iclaaan kor yeelid likelimatihi ilaahay kelimadiisa fi lardi ardada dhexdeeda la kor yeelo ilaa waxa weeyaan waxaan dagaala haddaysan ilaahay darti ahayn iyo diinta ilaahay u gargaariddeeda wax ka jiraa ma jiraan iclaaan baa la rabaa likelimatihi fi lard litakuuna kalimat ullaahi hiya alculyaa baa la rabaa jaza allaahu ilaahay ha ku abaalmariyo humaamata bna uhaalin ninkii la dhihi jiray humaamata bna uhaal can ilislaami islaamnimada xaggeeda alla ha kaga abaalmariyo iyo walmuslimiina muslimiinta xaggooda khayro khayr alla ha kaga abaalmariyo wa akramahu alla ha ku karaameeyo biljannat jannadii allatii jannadaasoo wucida almuttaquuna kuwa alla ka yaabo loo yaboohay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب